Dadka waa la baarayaa iyadoo aan loo eegin in la tallaalay iyo in kale, iyo inaan loo eegin inay xanuunsan yihiin iyo in kale, sababtoo ah tani waxay ka dhigaysaa bulshooyinkeena kuwo badbaado badan. Qof kasta ayaa isbaari kara, oo ay ku jiraan dadka waaweyn, carruurta iyo dhallaanka, sababtoo ah calaamadaha COVID-19 hargabka iyo hargabka qaboobaha ee caadiga ah aad bay isugu egyihiin. Sida keliya ee lagu kala garan karo COVID-19 waa in la iska baaro, ka joogitaanka guriga ee shaqada, dugsiga, ama dhacdooyinka bulshada haddii aad tijaabiso togan, ama wakhti kasta oo aad dareento xanuun waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad samayn karto si aad u ilaaliso bulshadaada.